أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga al-andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno insha allah qodobo ay ka mid yihiin xarun cilmi baaris oo ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan ugu baaqday in ay u diyaargaroobaan sidii ay nafahooda u badbaadin lahaayeen wixii ka dambeeya bisha diseembar ee sannadkan kolkaas oo uu dalku geli doono marxalad kala guur ah warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa maamulka ashahaadla dirarka ah ee puntland oo la wareegay xeradii saddexaad ee ay ku sugan yihiin maleeshiyaad gacansaar la lahaa kooxda ridada soomaaliya iyo danihii oo magaalada gaalkacyo gaaray barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladda xabashida itoobiya oo sheegtay in eleteriya ay burburin doonto haddii ay joojin weydo taageerada kooxda tigreega ee t b l f ciidamo dad shacba ku xasuuqay mid ka mida deegaanada dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah jamciyadda ixsaan alkhayriya oo boqolaal qoys raashin ugu qaybisay deegaan hoos taga degmada buulo fullay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadde ee wilaayadda islaamiga ah ee gado oo dib u habeen ku sameeyey maktabadii caamka ahayd ee magaaladaas iyo munaasabad xadhigga looga jarayey oo qabsoontay barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axadah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan xarun cilmi baaris ayaa ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan ugu baaqday inay u diyaargaroobaan sidii ay nafahooda u badbaadin lahaayeen wixii ka dambeeya bisha diseembar ee sannadkan kolkaas oo uu dalku geli doono marxalad kala guur ah haddaba caaw waxaan warbixin idinkaga haynaa cilmi baaristaasi soo baxday bashiir muxuyidiin abu ayman ayaana halkan ka soo jeedin doona maacadka cilmi baarista amniga iyo falanqaynta siyaasadda ee amaani afrika ayaa warbixin cusub oo jimcihii uu soo saaray ku soo bandhigay rajabeel ka dulhoganaya howlgalka e u e som kadib shirkii dhowaan ka dhacay caasimadda yuganda ee kambala iyadoo uusan jirin qorshe wadajir ah oo la taaban karo oo ka soo baxay midowda afrika iyo shirkii kambala waxaa hadda ku waajib ah dal kasta oo ciidamadaisu ka tirsan yihiin howlgalka e u e som inuu si gaara u qorsheeyo sidii uu naftiisa u badbaadin lahaa waa cinwaanka warbixin ay soo saartay hay-adda ammaani afrika oo fadhigeedu yahay caasimadda itoobiya ee adis ababa warbixintu waxay si cad u sheegtay in howlgalka e u e som uu wajahayo khatar cad oo ah in awooddiisa howlgalka waayo marka xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya ee u n sos uu dhammaado bisha diseembar ee dhammaadka sannadkan labada kun lix iyo labaatanka waxay xustay warbixintu in sababta keentay in sii socoshada e u e som wixii ka dambeeya diseembar laba kun lix iyo labaatan loo arko mid aan sii jiri karin iyadoo sidoo kale sababta loo qabtay shirkan gaarka ah ee dhowaan ka dhacay kambaala ay ahayd warqad uu koodii luuliyo laba kun lix iyo labaatan ergeyga maraykanka ee midowda afrika uu diray guddiga midowda afrika warqaddaas ayaa lagu ogeysiyey guddiga midowda afrika in maraykanka uusan taageeri doonin sii socoshada xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya ee u n sos wixii ka dambeeya kow iyo soddonka bisha diseembar sannadka labada kun lix iyo labaatanka oo ah marka uu dhammaado muddada hadda loo oggolaada e u e som waxaa xusid mudan ayay tiri warbixintu in washington ay caddaysay inaysan taageeri doonin qaraar kasta oo qaramada midoobe oo ah xafiiska u n sos u oggolaanaya inuu sii wado taageerada saadka iyo howlgallada ee ciidamada e u e som sida ay ka shanqarisay amaani afrika muddo dheer ka hor warqaddan wargelinta ee maraykanka waxaa si isdabajooga loo jeedinayay in midowda afrika iyo dalalka ay ka socdaan ciidamada u s som ay bilaabaan inay tixgeliyaan qorshayaal kale oo beddel ah ka hor inta uusan howlgal ku gaarin meel uu gebi ahaanbu ku burburo hase yeeshee soo jeedimahan oo ku salaysnaa qiimeyn dhab ah oo ku saabsan isbeddelada socda iyo baahida loo qabo in la raadiyo qorshayaal kale ayaa inta badan laga hor yimid iyadoo la qaatay iyo tiri warbixintu hab dhaqan u eg in howlgalku uu sidii caadiga ahayd iska sii socdo kaas oo aan la jaanqaadaynin xaqiiqooyinka cusub ee soo baxayey disembar labakunshaniyolabaatanki ayaa warbixintu sheegtay in golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika uu kalfadhi isugu yimid isagoo xilligaas golahu tixgeliyey saddex ikhtiyaar oo ku saabsanaa mustaqbalka u s som kuwaas oo lagu soo bandhigay warbixin uu diyaariyey guddiga midowda afrika sida ay sheegtay amaani afrika xitaa markaas tallaabooyin dabagal ah oo ku filan lama qaadan iyadoo golaha nabadda iyo ammaanka uu guddiga midowda afrika ka codsaday inuu si deg dega u qabto kulan ay yeeshaan dalalka ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka e u s som si ay uga arrinsadaan saddex ikhtiyaar kadibna ay golahu ugu soo gudbiyaan talooyin uu ka fiirsado warqadda maraykanku waxay timid ayay tiri warbixintu ka hor inta aan la fulin awaamiirta golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika iyadoo nuxurka warqaddaasi uu si asaasiya u beddelayo xaaladda ku saabsan mustaqbalka dhow ee howlgalka e u s som marka la gaaro dhammaadka disembar labadakunlixylabaatanka inkastoo laga yaabo ayay tiri warbixintu in howlgalka e u s som loo kordhiyo muddada ay shaqaynayso wixii ka dambeeya disembar labakunlixylabaatanka haddana xaqiiqda ilaa hadda muuqata ee aan indhaha laga qabsan karin ayaa ah in ciidamada afrikaantu aysan heli doonin qaabdhismeedka saadka ee laga maarmaanka u ahaa sii socoshada howlgalka sida lagu sheegay maqaal hore oo ay qortay amaani afrika inkastoo e u s som ay sii wadi karto howlgallada xitaa iyadoo lacagtu ay aad u yar tahay haddana ma sii wadi karto howlgalladeeda iyadoo aan la helin taageerada saadka ee u n sos ama iyadoo aan muddada kooban ee harsan lagu helin nidaam kale oo buuxiya taageerada saadka ah ay banaynayso u n sos amaani afrika waxay sheegtay in warbixin dhowaan lasoo saaray ay si saxaha oo dhab ah u tilmaantay in u n sos uusan ahayn oo keliya xafiis bixiya taageero maamul ama farsamo balse uu tiirdhexaad u yahay socodsiinta howlgalka kaas oo la-aantiisa e u s som ay ku adkaanayso inay si buuxda uga howlgasho gudaha soomaaliya maadaama howlgalladeedu ay yihiin kuwa aad u adag shirka kambala waxaa loo qabtay ay tiir warbixintu in lagu diyaariyo qorshe wadajir ah oo ku saabsan mustaqbalka e u s som iyadoo la tixgelinayo dhammaadka u n sos ee disembar labakunilabaatan balse natiijadii shirka ayaa noqday baaq ah in la sameeyo awood midaysan oo isku dhafan oo taageerta howlgalka golaha ammaanka ee qaramada midoobey aa shirkaas loogu soo jeediyey inay sii wado taageero aan kala go' lahayn oo ay siiso howlgalka e u s som muddo u dhexaysa siddeed iyo toban ilaa iyo afar iyo labaatan bilood si mas-uuliyadda amniga loogu wareejiyo kooxda riddada soomaaliya marka arrintan laga duulo ayay tiri warbixintu shirkii kambala wuxuu si cad u muujiyey in dalalka e u s som ay go'aan qaadashada howlgalkan kala wareegaan midowda afrika iyagoo wasiiradooda arrimaha dibadda u xil saaray inay dhisaan guddi howleed wadajir ah oo bilaaba dadaallo lagu raadinayo maalgelin la saadaalin karo oo waarta dadaaladan ayay sheegtay warbixintu inay ka mid yihiin qabanqaabinta shir ay ka soo qaybgelayaan dalalka bixin jiray dhaqaalaha ciidamada afrikaanta iyo sidoo kale hay-adaha taageera e u s som si loo raadiyo lacag iyo taageero kale oo lagu sii wado howlgalka sida ay carabowday warbixintu marka laga hadlayo qabashada shir ay isugu yimaadaan dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray howlgalkan waxaa xabsid mudan in iskuday hore oo lagu qaban lahaa shir noocaas ah uu fashilmay oo uusan hirgelin bishii sebtembar labakunshaniyolabaatanki ayay ahayd markii la qabtay munaasabad heerkeedu sarreeya oo maalgelin ah taasoo lagu ururiyey ku dhowaad afartan iyo afar milyan oo dollar hase yeeshee lacagtaasi aad bay uga fogeed baahida dhabta ah ee howlgalku qabay sidaas darteed ayay tiri warbixintu dalalka e u s som ayaa lagu qasbay inay iska bixiyaan qayb ka mid ah qarashaadka howlgalka iyadoo sidoo kalena iskuday kale oo dhaqaale raadin ah uu sameeyey kadib markii lacag buuran ama ku dhow intii laga codsaday laga waayey dalal iyo hay-ado cusub oo aan hore uga qayb qaadan maalgelinta howlgalka e u s som amaani afrika waxay tiri si kastaba ha ahaatee ma jirto sabab weyn oo loo malaynayo in ololo kale oo dhaqaale ururin ahi xaaladdani si weyn ay u beddeli doonto waayo mudnaanta bahawadaagta caalamiga ah ayaa isbeddeshay sidoo kale is-afgaradkii siyaasadeed ee jiray markii howlgalka midowda afrika la aasaasayay labaatan sanno ka hor ayaa isna si weyn u daciifay suurtagalnimada qorshaha siddeed iyo toban ilaa iyo afar toban bilood ee t c c oo ah dalalka ay ka socdaan ciidamada a u s om ay soo jeediyeen waxay ku xirnaan doontaa ayay tiri warbixintu in la helo isla maalgelintii iyo taageeradii saadka ee hubantila'aanta ugu badani ay waqti xaadirkan dulhuganayso arrintan ayaa warbixintu ku sifaysay xaqiiqda biyokama dhibcaanka ah ee loo baahan yahay inay si dhab ah u wajahaan midowda afrika dalalka ciidamadooda qaybta ay ka yihiin howlgalka a u s som iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya warbixintu waxay ka dhawaajisay in muhiimadda ugu weyn ay tahay sidii looga hortegi lahaa in dhibaatada saadka iyo dhaqaalaha a u s som ay keento burbur lama filaan ah oo halbacad lagu lisay ka yeelo dadaalkii ay bixiyeen kumanaankii askari ee afrikaanta ahaa ee ku nafwaayey howlgalkan maadaama ay aad u yar tahay ay tiri warbixintu suurtagalnimada in siddeed iyo toban ilaa iyo afar iyo toban bilood oo kala guur ah lagu heli karo maalgelinta iyo taageerada saadka ee loo baahan yahay waa in mudnaanta la siiyo kala guur nidaamsan oo laga yaabo inuu ku dhaco muddo lix ilaa iyo laba iyo toban bilood ah kaas oo si tartiiba u soo afjari lahaa howlgalka a u s om ammaani afrika waxay aad u soo dhoweysay hadal ay sheegtay in shirkii wasiirada ee ka horeeyey shirkii jimcaha ee kambaaro uu ka jeediyey ku-xigeenka xogayaha fulinta ee igad maxamed cabdi waare kaas oo yidhi waa inaan ku adkeysanaa in soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula wareegto mas-uuliyadda dhulkeeda sidoo kale warbixintu waxay carabowday in waxyaabaha sii adkeynaya aqbalaadda codsiga dalalka a u s som uu ka mid yahay qodob laga saaray bayaankii kambala kadib codsi ka yimid xasan sheekh maxamuud kaas oo ku saabsanaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan dabadhirfyada soomaaliya xaaladan oo kale marka la fiiriyo ayay tiri warbixintu waxaa suuragala in xitaa muddada kala guurka ee ku talisay in meesha aan laga saari karin qorshaha ugu xun ee dhici kara oo ah in a u s som ay soomaaliya ka baxdo disembar labakuniylabaatanka qorsho wadajir ah oo lagu diyaargaroobayo xaaladdan ayay ammaani afrika sheegtay inaysan soo saarin midooda afrika iyo shirkii kambala sidaas darteed ayay tiri waddamada a u s som ma haystaan door kale oo aan ka ahayn in dal walba uu si gaar ah u diyaarsado qorshe deg deg ah oo uu ku wajahayo xaaladda ugu xun ee uu kala kulmi karo soomaaliya
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka maamulka ashahaada la dirarka ah ee puntland ayaa la wareegay xeradii saddexaad ee ay ku sugnaayeen maleeshiyaad gacansaar la leh kooxda ridada soomaaliya xilli saacadihii lasoo dhaafayna dani uu gaaray magaalada gaalkacyo haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegtaas faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday ase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka ceelraamo ee degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen xadka kala qaybiya wilaayaadka galgaduud iyo shabeellada dhexe ayaa lagu dilay laba murtadiin ah murtad kalena waa lagu dhaawacay waxaana lagu soo khaniimaystay mooto qori saban ah iyo qori e k afartan iyo toddoba ah halka lagu gubay mooto kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo sheegtay inay eritereya burburin doonaan hadday joojin weydo taageerada t b l f safiirka etoobiya u fadhiya kenya generaal baja debele buuta ayaa sheegay in eritereya iyo t b l f ay si isa soo taraysa uga wada shaqaynayaan weeqidda dowladda etoobiya taasina waa sababta etoobiya ku qasbaya ayuu yidhi inay adeegsato xuquuqdeeda isdifaac sida uu sheegay danjiruhu saddexdii agost labada kun lix iyo labaatan saraakiil sare oo milatari oo eritreyaan ah ayaa la sheegay inay galeen magaalada zalambesa ee etoobiya iyagoo wata astaamo si cad u muujinaya eritereya oo uu ku jiro calanka eritereya arrintaas oo uu tilmaamay inay tahay xadgudub ka dhan ah etoobiya arrintani ma ahan ayuu yidhi dabela dhacdo gooni ah balse waxay qayb ka tahay iskaashi sii xoogaysanaya oo ka dhex socda xukuumadda eritereya iyo garabka milatariga ee t b l f iyadoo sidoo kale la sheegay in lixdii agoosto labada kun lix iyo labaatan eritereya ay gobolka tigray geysay taangiyo iyo hub culus isbahaysiga labadan dhinac ayuu safiirku ugu yeeray magaca tisindo wuxuuna ku doodayaa in kooxda t b l f iyo eritereya ay wadaan olole milatari oo ka dhan ah dowladda federaalka etoobiya waxa uu ku weedeeyey t b l f inay waddo askareen qasab ah islamarkaana diyaarinayso weeraro milatari oo ay ku soo qaado ciidamada difaaca etoobiya haddii dowlad shisheeye ay taageerto ama hagto koox hubaysan oo gudaha dalka ka dagaalamaysa dowladda la beegsanayo waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay ilaaliso madax bannaanideeda iyo amnigeeda ayuu yidhi debele safiirku wuxuu ku eedeynayaa madaxweynaha eritereya siyaas afwerkii in uu weli doonayo in etoobiya la wiiqo islamarkaana la kala qaybiyo haddii eritereya ay sii wado faragelinta iyo taageerada kooxaha hubaysan ee etoobiya waxaanu ugu dambayn u dhaqaaqi karnaa in aan si buuxda u isticmaalno waxaan u aragno xaqayga isdifaac ayuu yidhi genaraal baja dabele waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka deni oo saldhig ciidan kala wareegay maleeshiyada gurguurte maamulka shaadaladirirka ah ee puntland ayaa mar kale maanta saldhig cusub kala wareegay maleeshiyaadka uu deegaanada maamulkaasi ka abaabulayay madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud maleeshiyada maamulka siciid deni ayaa maanta si buuxda gacanta ugu dhigay talis ciidan oo ku yaal deegaanka carmo ee gobolka bari halkaas oo fadhiisin u ahayd maleeshiyada b s f ee taabacsan kooxda riddada gurguurte qoraal ka soo baxay taliska booliiska maamulka riddada puntland ayaa lagu xaqiijiyey la wareegitaanka saldhigga deegaanka carmo waxayna intaasi ku dareen in tani ay qayb ka tahay tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili maamulka ashaadaladirarka ah ee uu fadhigiisu yahay garoowe uu dhowaan maleeshiyada ku sugan deegaanada maamulkaasi ugu baaqay inay u hoggaansamaan hay-adihiisa ammaanka taliska ciidan ee carmo ee u gacangalay maleeshiyada deni ayaa noqonayaa kii saddexaad oo maalmo kooban gudahood laga faramaroojiyo maleeshiyada taabacsan kooxda gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo etoobiyan ah oo dad soomaali ah ku laayay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigooda ciidamo ka tirsan dowladda etoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay laba jiho ka weeraray magaalada muli ee degmada ma-ayso oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed dagaalkan ayaana socday saacado badan iyaga oo ciidamadu ay meelaha qaar gudaha u galeen magaalada muli dad goobjoogayaal ah ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in afar qof oo dadka deegaanka ah ay ku geeriyoodeen weerarkaasi waxaana ku dhaawacmay dad badan oo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah tiradooda loo xaqiijin dadka dhaawacmay ayaan ilaa iyo hadda helin gargaar caafimaad sababa la xiriira go-doon ay askarta etoobiya kusoo rogeen magaalada waxaana adkaatay in dadka dhaawaca ah la soo gaarsiiyo deegaanada kale ee leh xarumaha caafimaad cabdiwahaab hadalhayntiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jamciyadda ixsaan al khayriya oo boqolaal qoys raashiin qaybin ugu samaysay deegaan hoostaga degmada buulafulay raashiin qaybintan ayaa ka dhacday deegaanka burgod ee duleedka degmada buulafulay waxaana ka faa'iidaystay shan boqol oo qoys oo laga kala keenay deegaana dhowr ah raashiinka la siiyeyna waxa uu ka koobnaa sonkor bariis baasto digir iyo saliid goobtii ay raashin qaybinta ka samaynaysay jimciyadda ixsaan al khayriyah waxaa ka hadlay sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalsalaatu waalsalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi waaalihi wasalam amaa bacdu walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale maanta goobtan aan joogno waxaa ka dhacday khayr iyo wanaag badan nicmada ilaahay oo muuqata ayaa ka dhacday waxaa gurmad walaaltinimo ah u soo fidiyey walaalaha shacabka muslimka ah ee deggan deegaannadan hadda aan joogno hay-adda al-ixsaan alkhayriya oo hoos timaada xaraka shabaab ulmujaahidiin alxamdu lilaahi humma alxamdu lilaah in ka badan ilaa afar boqol oo qof ayaa maanta halkan loogu qaybiyey mucaawino noocyadeeda kala duwan oo leh bariis digir saliid sokor baasto iyo wixii la mid ah waxaana hawshaasi soo abaabulay jamciyaddaas aan idin sheegay xarakaduna ma aysan hilmaamin shacabkeeda ama abaari ha taabato ama ha duruufaysnaadeen dadkoo dhan waa walaalo kan xoolaha leh iyo kan faqiirka ahbu waa walaalo diinka ilaahay baa walaalo lagu noqday waana laysku imtixaanan yahay layscaawiyo oo lays garab qabtana shareecada ilaahay baa qabta ilaahna wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa alla kacabsiga iyo samafalka isugu kaalmeeya marka sidaa daraaddeeda walaalayaal qaybinta macaawinada maanta la qaybinaayey waa intii walaalaha mujaahidiinta walaalihiinna ah oo dhinacna ka dagaalamaya dhinacna walaalahooda muslimiinta ugu kaalmaynaya ayaa inta ay iyagu qaadanayeen wax ka soo gooyey oo walaalahooda si ay ugu kaalmeeyaan meelo badan oo wilaayaadka islaamiga ka tirsanna way ka qaybiyeen waa xoogaagii ay qaadanayeen ragga walaalaha ah ee dhiiggooda dhaawacooda iyo kuwooda curyaanka ah ragga fariimaha ku jira ragga mas-uuliyiinta ah xoogaagay qaadanayeen waxay iska soo gooyeen ayaa jamciyaddu bulshada walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba in lagu taakuleeyo loogu talagalay taakuladan kama imaanin hay-ad gaalo kama imaanin u n kama imaanin xukuumadda riddadana kama imaanin hay-ado gaalana kama imaanin ilaahay subxaana wa tacaala dad isu hilqaamay ayay ka timid waa inaan sidaa u fahamnaa intii ilaahay nagu soo aadiyey maanta intaasna inaan iimaansanno oo aan alxamdu lilaahi aan nidhaahno oo aan ilaahay ugu shukrinno maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum la'asiidannakum haddaad ilaahay ku shukrisaan waa idin kordhinayaa nicmada ilaahay uuna siiyey haddaan ilaahay ugu shukrinno ilaahay nicmada waa inoo kordhinaya nuqdada xigta walaalayaal dhammaantayada muslimiin baan nahay nebigeennana wuxuu yidhi almuslimu akhulmuslimi muslim muslim walaalkii wey maadaama sidaa ay tahay gaalana diinkeenna iyo dalkeenna ku soo duushay oo ay rabto dadka inay dullaysato oo ay maxaanku idhaahdaa faqiiriso ay rabto waxaa loo baahan yahay dhammaantayada inaan isu kaalmaysanno diinta ilaahay u nuslaynteeda u gargaariddeeda kitaabka alleh iyo sunnaha nebiga shareecada inaan u hiilin ayaa loo baahan yahay walaalayaal waxaan kaloo ku darayaa addacwatu ilallaahi bulshada waxaa la rabaa rag iyo dumar beled iyo baadiyo in ay gaarto addacwatu ilallaahi diinka ilaahay inuu gaaro tawxiidka uu gaaro shirkiga laga fogaado macruufka uu gaaro munkarka laga fogaado taana laysu kaalmaysto oo mas-uuliyiintana garab lagu siiyo iyo ducaadda dhinaca kale qabiilka oo dhan waxaan leeyahay ugaaska si daacadnimo ah ha loola shaqeeyo wajazaakum allaahu khayran bixisni simaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullah intaasi kadib waxaa goobta isna ka hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garreh ee wilaayadii islaamiga ah ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن، جزاهم الله خير آن، walaalyaal wixii in la ka dhiibo oo hadda maana in la ka dhiibo wax gaalo keena maayo ilaahay alluusal u bahdiyaay wax muslimiin hoos iska aruurisu maalin kasta ninka askariga ah kan uu weyn iyo kan yar wixii laga soo qaaday waaye iyo wixii muslimiinta kale ay soo taakulaysi dada naftiis maani iska tashi wax liiraysal iska tashadaay reer kasta maani iska tashadaay wax faqiir ay misal arag walaalyaalow naxariis la'aanta yaa horta dhibakansi keene una gaala hunguribuska goobna gaalo dagna maka lehena langay gaalo usa sharayne maalo kasta kuni dhallaanyagin ay oo dhibi badan oo gaalada u kaleen kuni maalo kasta tuugtanaha iyigu oo meeshood anfac weys waxaa salfidahay ilaahay ka cabsada dhallaanyagiin farsoolay wa arateen toortooroy wa arateen dhallaanyagiin maana keedah lasadooda ka sharin dhulood walkuba keedah lasadooda ka sharin rag iira leh maanay tihiin waxaa waaye farsoolayaa la uduul lahay gaalada laka difaac laheeye walaalayaalo waxaa siyaasiyiin lag kasta kii adeerkahan dhala kii abtigahan dhala gaalada ka sharaay lahadalowsaa ka bax dheh towbakaan dheh toobad maanuskale toobadii usalka qaaday usalka raalli galay dulunkaas iyo dhibaatadaas ni'mada ilaahaynu sii horta araga dhib hadda dhibaa nuheeya mahaw hadda macnaha deegaan hadda uu dekanay dhibaa nuheeyaa dhib ma nuheey haa maadaama dhib waxaa nuheeyna raahataan ilaahaynu siiye lagii hadda fadhigaan inay usu kubaysi fiday wasqaadaray mahaw haa waxaa salfidaa ilaahay halka cabsada hal uqahayniye lagii gaalo u sheedayna waxaa waaye kadhoog halka yar gaalo wax mistar gaalo maalinu qabsadaay hablagaana hortaansi ku kufsidin maska fadhi karne labood salbooday basal halay haa been maan ilaahay maan la qabsay labood salbooday sal halay ilaahay muna tus wahday gaalka nooc kas iskaa fiiday inay us waxaway kaa hogaamiyay nooc kas iskaa hogaamiyay islaamka dhulku dhul waa u tiiday maan irika shaqeeyahayay laakiin dadkan laku ugaarsadahayay oo eber ay oo maalakasi dadkan saa hogaamiya oo gaashaan ahaan laka dhigada oo se dhammaaday dadakii oo gaalada nagadii oo waxawaaye muslimiin ayu dadakaday dadakaday inii oo waxawaaye oo lu diray dhambaal lu diray war nimin yahow meeshaisaa ka bax dhiiray meel waxsunu tartay ma ay heerkii kin baa u baahan islaamnimadii u baahan kataabakii laadoo dhalo muslimiintii laadoo dhalo saa u nagada in la kiiray taasaanu dan ay wixii hadda oo ii ami beerah karin oo beerah karin oo halbaahnayn iyo misigis keenin beerah nuu reebeynaa si fidin maa uni weysana redwaaday yaa wa kurkan asi artin hadda laba misal ka qaada wa soomaali dhanna walka dhiibahayay meel alla meesha islaamka dhowgayna walka dhiibahayay waa unu lenunu keena ma ay waa islaamka iska tashada lew muslimiin saasaas u shaqaysatay naxariista ama dheer baa isnaxariista lakeera lamadii isnaxariistay ilaahay wusu naxariistay gaalada allah nuu jibiye musuna waa sora musun allah gowey diinan kor allah u qaado diinan kor allah u qaado diinan kor allah u qaado ilaahay toobada allah nuu hagaaji toobada allah hagaaji gaalada jab iyo halaag allah kirida jab iyo halaag allah kirida jab iyo halaag allah kirida jab iyo halaag kirida mujaahidiinta allah suga allah dhooro allah dhooro ilaahay kaanood guul hasaara ilaahay kaanood guul allah saara kaanood guul allah saara meesha iska taariin gaalada inah zam muslimiin guul wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum qaar ka mida waxgaradka deegaankaah ayaa soo dhoweeyey howlaha gurmadka ee jimciyadda ixsaan al khayriyah ay ka fulisay deegaankooda burgod bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahayaa mahad iska leh rabbigii innu kulmiye xarakada mujaahidiinna dadka macnaha beesha oo deegaanka sadegaay oo maana nicmatan ilaahaynu siiyo ilaahaas uu mahadnay marka koowaad marka labaad waxaan leenahay walaalaha beesha karre ilaahay haddii idinaay xagga amniga iyo nabadgelyada in laka dadaalaya sifadeeca waxaa leeraawo nabad wax nuu dhaanay ma heen waxaad jecelnahay langiyo nabadgelyada waxsu u dhinaay inii nabadgelyada bacatee dhaaf lakeerahay wixii qaldan la qabadaaya sifadnahay marka hore odayaasha hadda u nahay deegaanka deegaan nabadgelye ahaada ilaahay nu siisidii ununa ilaahay bacda iyaaska tuugnahay marka labaad waxaan leenahay deegaanka unamaana degannahay waxaa ka noolnahay xarakatu mujaahidiin amnigeed iyo nabadgelyadeed iyoaanay dadaalkeeda ka noolnahay iniin mujaahidiin un kaalmeennay caawinnay xagga dhaqaalaha xagga macnaha xoojinta oo dhallinyarada wax walba awooddaan unanka dadaalnay isla nuu fiday marka saddexaad waxaan leenahay haddii u nahay beesha karre deegaanga waxaa ka noolnahay geedaha ayaa ka noolnahay geedaha geedaha in la ilaaliyay baabuurtan socotaay oo geedaha sadaabushaay oo meelaha shitaaska bixisaay mar u baahna shitaa waxaa la u baahan yahay halhalle ahaadin cadowgiisaa ka socdayna baata difaac lagu kalaay laakiin haddii meel kastaba shidli ka bixiyay sida farsooley sida toortoorow dhulkii keedaa walka nabadkuuriy markii la nabadkuuriy hadda dawkan waxaa laka socosheeya beeraha dhexdooda laka socosheeya makiinadaha riiqaa leeyin baabuurtii riiqaa leheys diyaaradaha riiqaala heyin nimayaa waxaas ogaatiin marka waxaa sifadnaa ilaahay haddii dadanaay inii geedaha un ilaalinaay deegaanka waxaa waaye waxaa kala nool nahay geedaha xoolaha ayaa xoole ayaan leenahay noolaan leenahay iri ha ahaada keel ha ahaada looya ha ahaata waxaa laka nool yahay keedaa laka nool yahay haddii masaartaana un qaadano keedaa baabi'eel karno hab un hase xisaabtagna karon qodobkaas waxaa leenahay baawur alla baawurkii keeda sukuraay walaalayaalow saa caddeey walaayadasaa u sheeqa odayaasha saa u sheeqa keedaa noloshaan waaye nabadgelyadaana ka jir cadowgana waxaa waaye meel duur ay mas ogolaada waxaa sfiday meel bannaa ayoo meel naaray usmara meel jidkaha een usmaraa isfiday baawurtaas iyo wax naaradaas gudidaa waxaa ka nool nahay deegaanka nabadgelyadiis keedaa waaye ini un saas u xasuusanaana usal nuu fide marka afraadna waxaa lee ahaay wax alla wixii intaas ummad ay harakada alxamdulilaahi oos uu dignaay niman yahow sida haddii odayaasha u sheekh shareen culammada u sheekh sharta eesinga abu muslim u sheekh shara alxamdulillahi ugaas u sheekh shara waxaa leenahay waxbarashada halka dadaala ilaahay halka absada waxbarashada halka dadaala waxa la barasheeya waxaa waye diinta islaamka lee waaye wax kale ma la barasheey dhaqan gaala ma barasheen un shaqo maka leenaha dhaqan gaala waagii horeba adduunyadii horeba un gaala heshiis ma ahayn waxaa la erah shara gumaysi gaaladan ka diidni ee nulka erashar markii hore gumaysi gaalada gumaysi ma ka ogolaa jirna un ini gaalna gumaysaday ma ogolaa jirna taariikh ma una taariikhdan mas dhigta marka waxaa leenahay aw ka row ilaahay halka cabsada diinaan baraneena nabadgelyadan ilaalaneena deegaankan ilaalaneena amni inay nabadgelyan ka ilaalaneena harakadan la shaqayneen ilaahay dartaas ula shaqayneen way ballan qaateen saas yaa alaahu akbar ilaahu guul adsiye waxaa sifadnaay alxamdulilaahi waale waaligii degmada ilaahay khayr hasi marka usjibidib waxaa waaye sheeg khayr ayaa nukulmiy nicmatan maanta le waxaa waaye hooshiisa aheeda magaalada buulo fulayna keeda badan oo tallaal ayaa la keenay yah dadaal bal fiiriib namayaw ama duuro ha ka sharna ama beleda ha dhoogna walaayada in unula shaqayna ilaahay dartaas un ula shaqaynay maani un ilaahay dartaas ula shaqaynay mujaahidiin un la shaqaynaay harakada un la shaqaynaay wasliibaagna insha allah ilaahay qolkas qolkaan ha ahayn ilaahay tawfiiqana waafajaya allii ka mahadsan mahadta alli iska leh ilaahay wiini wahadka alhanu barakeey ilaahay wiini wahadka alhanu barakeey ilaahay gaalada ha jibi ilaahay oo muslimiin kor ka dhig ilaahay oo mujaahidiin kor ka dhig intaan waa arashaysan wanaagay lu fadhiyaay nasiib wanaag unugoo maana faraxsan oo maarana walaayadan oo maana isla faraxsan odayaashan ugaasiinaan nabaddoonnadan aamiiradan oo isla dhoognaay allay ka mahadsan horta ilaahay mahadtan ha nuuheey ilaahay oo mahadtan ha nuuheey qodobka labaad an iska taraay waxaa tahaa saacadda hadda maan u dhoognaay muslimiintii maan in fadhisaay sharafta iyo wanaagga hadda u fadhisaay ilaahay kor ha nuu dhig walaayadan baay oo maana isla dhoognaay degmada fallaay isla dhoognaay alli ka mahadsan mahadta alli iska leh oo maana aamiirkan ugaas ifraang madisaaq oo beesha maana mas-uulkiis ay oo mas-uuliyiinna muslimiinna ay alli ka mahadsan madakisna kor allaha ka dhig intii mujaahidiin ay dadkan hadda fadhiya hoolaa daaqsisheeyaay minis jiifaay oo waxbarashadan hadda akhriisisheeyaay ilaahay wiilkaanu koryaalay mujaahidiinna madakaad ka jiifnaa ilaahay madakood kor allah ka dhig intii shahiitanna ahluuljanno allah ka dhig intii shahiita ahluuljanno allah ka dhig ilaahay boqorkay karabaangna allah kala mahatatan hadda maalna u fadhiyo sharaftatan rag iyo ballan iyo hooyooyingaan u fadhinaay ilaahay ha barakeey ilaahay ha barakeey meelaa birkood mana ahle boobaa ka dhaaley gurumiina iska tungley allayka mahadsan mujaahidiinaana maana ayaas u mahadiina insha allahu unugoo buuqa laheen sharaf leh kalsoonid leh yaa maana ka dhoognaa allay ka mahadsan mahadta hadda maana unu fadhanaay ii too kale kadibba alliska tuuqnaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn qaar ka mid ah dadkii raashin qaybinta loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandulus magacii xasan cali cabdiwax dadgalooliyan ka soo jeedaa marka raashiin baa nala siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin raashiinka bariis bariis sokor baasto iyo digir iyo saliid walaayadaanu siisay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam amaa bacd maxad ilaahay baa iskaleh bacdigeed mayle ilaahay baa maxadda iskaleh maxadda bacdigashe walaayadu sharafta le mayna siday geege loor bariis ee loor digir ee baasta shallow saliid ee yaadna la siiyey maxadaas iyo guulaas ilaahay baa nka mahdiyaan ka bacda walaayada islaamka baa ka mahdiyaan gaalada ilaahay yibiye wadankan wadan marwaaga bihey ka weele meel alla meeli i roogaan ilaahay abna saara watabid aqdaamanaa ilaahay lagooga sugo gaalada ilaahay haraagka rida maya murtadiinta iyo gaalada cadawulaah cadawukum waa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanshay baka sheegay ilaahay may ku tuubane inay zam i zamsay walaayooda yaamayna geega burgooda nin qiibiyay raashin sharafle isi sharafle yalnoo qiibiye mahadsan yeena ilaahay ilallaahawe uno iska duubun wadiifadaana iyo dareerkaana koolay ay mahadaas ilaahay iska le bacda walaayooda yaa iska le raashinkaasa nala qiibi lanoo daagi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa iska mahadsan oo koonkaana waafajiyey dad muslim naga yeelay ilaahayaa mahaddaas iskale gaar ahaan mujaahidiinta alxamdulilaahi yaa mahaddaas iskale waan ilaahayaan uu mahadinaynaa kow nambar labo mujaahidiinta mujaahidiinta waa mahaddaas iskale marka haddii ilaahay awoodda le oggolaada waxaan rabaa wax yaroo goba inaan qaca ka siiy aargubilkayga wax garaafeey gaajo ima hayso wax guudkayga caddeey gaajo ima hayso waa gaal naceebkeese gaajo ma hayse waa gaal naciibkiise guurguurtow waxaan ku goobo waxaan ku gaadgaada maraad gacantayda soo gelaysaa gegsahe magiin gooraca kuuga haayo gegsahe magiin gooraca kuuga haayo gegsahe magiin gooraca kuuga haayo ilaaho wadaa guullahoo guusha edegaale أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada gado bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dib u habeen ku sameeyey maktabadii caamka ahayd ee magaaladaas waxaana gudaha maktabadda ka dhacay munaasabad xariga looga jarayey munaasabadan waxaa ka soo qayb galay islamarkaana tabintan inooga sameeyey casaam carafaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda islaamiga andalus idinku soo gaarayo ku soo dhowaada tabin toos ah oo idinkaga soo samaynay dib u dayactir ballaaran oo lagu sameeyey maktabadda degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ee gadow maktabaddan oo lagu magacdaray sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi allaha u naxariiste oo ah garaadka guud ee beesha reer garaad ayaa dib loo furay kadib xakad yar oo ku yimid munaasabadan dib loogu furayey maktabadda ayaa ka dhacday gudaha maktabadda waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimowdiin nuqabo waxgarad dhallinyaro macallimiinta madaarista macallimiinta iskuullada degmada alcadde iyo marti sharaf kala duwan munaasabadan waxaa ugu horeyn lagu soo dhoweeyey oo kelimad tawciyaha ka jeediyey oo dhinacyo badan taabanaysa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada ee munaasabadda ka soo qayb galay xaqiiqatan wilaayaadka islaamiga meelo badan bay waxay ka furan yihiin makaatibtan cilmiga ah oo cilmiga lagu daalacanayo tanna waxay ku soo darsoontay makaatibta iyada ah waxaan ugu yeeraynaa muslimiinta degaanka degan rag iyo dumarba diinta ilahi in laisu kaalmaysto in diinta la barto in xaqa loo gargaaro in nafteenna iyo maalkeenna iyo owlaadeennaba diinta aan ku bixinno sidaasay saxaabadu ahaayeen ridwaanullaahi calayhim waxay allay rasuul ka reebteen ma leh allana subxaanahu wa tacaala adduunkana waa ku darajeeyey aakhirana iyagoo nool buu janno ugu bishaareeyey annaguna haddaan dariiqa raacno oo siday u dhaqmeen aan sidaa u dhowaano allah subxaanahu wa tacaala saasuu noo darajeynaya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim hadday muhaajiriin iyo ansaar yihiin way garab joogsadeen diinku abuubakar wuxuu dhi oranayey ayunqasu diina wa ana xayuun anoo nool miyaa diinka la nuskaaminaya say ku dhici kartaa marka annagoo nool inay diinka ilaahay la nuskaamiyo ay gaala dalka qabsato oon la jihaadi weyno oo maalkeenna ku bixin weyno oo ilmaheenna diinta bari weyno annaga diinta u joogsan weyno waa alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waxaa lagu gaaraa in daacada ilaahay lagu dadaalo waxaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaan degaankayaga ceelcadde dadka degan ugu yeeraynaa inay culumta sharciga bartaan culummadu waa daruur weeye daruurna maalin walba ma da-do daruurtu labay samaysaa marna waa la waayaa marna inta timaaday da-day iska tagtaa culummadu maanta way dhammaatay way yaraatay ahlu cilmigii waa tegey waxyar baa ka baaqiya markii la arka culummadu markay meesha yimaadaan in majaalistooda wax laga barto rag iyo dumarba diinta ilahay inaan barana isu taagno oo aan difaacno oon gaalada ka dhicinno allana waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala khayr oo dhan inuu allana waafajiyo raggii maktabadan furay oo maalkooda ku bixiyey oo gurigan qiimiga badan dhisay kuwooda dhintay waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkooda miigta ha ka siiyo ilaahay cadaabkiisa ha ka ilaaliyo allah u naxariisto firdowsa allah ka waraabiyo inta nool ee ka shaqaysay in maktabadan ummaddan in ay cilmigan ka daalacato kuwaana allah u naxariisto dhammaantayana towfiiqda allahna waafajiyo aadaa wallahu subxaanahu watacala aclam sidoo kale waxaa kelimaad muhiima goobta ka jeediyey qaar ka mid a culimmada deegaanka macallimiinta madaarista macallimiinta iskuullada iyagoona bulshada ugu baaqay inay maktabadda ka faa'iidaystaan waxa aan joognaa maanta waa maktabad dib loo noolaynayo dad khayr badan oo maanta aan adduunka aan ku noolayna waxaa weeyaan ay la baxeen kutubtoodii ay ku nooleeyeen raggaa khayrka badan ee laga sheekeeyey ee wada geeriyooday rabbi subxaana wa tacaala ha u wada naxariistee sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi sheekh adan sheekh cabdulaahi cali iyo sheekh maxamed ibraahim ciise iyo cabdisalaam macalle aadan ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha ugu daro rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisana ha ku siiyo annagana kuwii ka faa'iidaysta ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo waxaa naftayda iyo walaalaha muslimiinta ahi aan u dardaarmayaa weliba deegaanku waa deegaan dad waxbarta weeyaan madaaris saraa ka furan macaahid baa ka furan goobo waxbarashaa ka furan in lagu mashquulo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weye sharciga lagu mashquulo diinka la noolaashihiisa lagu mashquulo kutubta la akhriyo kutubta la nooleeyo dadkii keenay waxaa weeyaan waxay u keeneen in kutubtan waxaa weeyaan laga faa'idaysto haddaanan laga faa'idaysaninna dee w waxay noqonaya halbacaad lagu lisa ayagoo xujeen nagu oogeen annagana waxaan rabnaa xujadii inaan ka soo baxno ilaahay subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa waxaan ugu baryaynaa ragga culummada ah ee akhyaarta ahee geeriyooday ee kutubtan waqfay allah ugu dembi dhaafo qabrigoodii allah ugu waasiciyo waqafka ay la baxeenna waqaf ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka yaha allah oga dhigo annagana kuway ku intifaaca allah naga dhigo wa sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin way yar tahay markaad maanta fiiriso gobolka kale ama degmooyinka kale maktabad intaan la eg kulley ana aqoontan u leeya gobolkayga meelo badan aan ka tegey maktabad intaan la eg oo furan ma arag marka waxaan ugu baaqaynaa dadka culummada inay ka faa'idaystaan hadday tahay nimanka qudaada ah oo baxsiga samaynayo oo maxkamadaha joogo hadday tahay nimanka culummada oo kutubta akhrinayo sunanta masaain ka tahay inay ogaadaan inay ku taallo maktabad waqhtigooda kaga faa'iidsan karaan maktabad sheekh maxuud sheekh cabdulaahi ee maqarka walaayada ka furan ay ogaadaan albaabkeeda ay ka war helaan dhammaan annaga macallimiinta degmada ka shaqayso waxaan ayagana ugu baaqaynaa ku tartarsanayna hadday macalimiinta macaahidda ka shaqayso macalimiinta madaarista ka shaqayso cilmiga wuxuu u baahan yahay in la faa'iidaysto oo lasii korirsado anu waxaan kusoo koobayaa ugu baaqaynaa u bidhaanimaynaa dadka kala duwan ee muthaqafiinta magaalmada alda jooga hadday deegaanka yihiin iyo hadday dad socota musaafiriin yihiin iyo hadday meesha u imaadeen arrima oo mataqaanaa ama siyaaro ah ama dacwo ay keentay inay ka faa'idaystaan waqtigooda intay joogaan maktabaduna ay furan tahay hamenya maalin bay furanta insha allahu tacaala haminkana ay leyr leedahay maalinkiina bay joogto meel bartanka magaalada masaajikan ay ku taalo inaan ka wada faa'idaysano ayaan dardaarmayaa asalaamu llahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa soo waafajiyey makaankan khayrka badan waxaa isweydiin mudan kitaabadan raggii loogu magac daray awey waa tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisi jannaha siiyo waxay noo tabceen oy noo diyaariyeen maadaama oo odayaal iyo aabbayaal ay ahaayeen ummadda iyaga ka dambeeya inay wax u qabtaan dabcan waxaa la dhihi karaa waxbay noo qabteen laakiin cidda la raba waxqabadkii inay ka faa'iidaysataa ayaa waxaa noqonnay annaga haddaan ka faa'iidaysana haddee waa sidii loogu talagaleen alxamdulilah haddaan dayacnana ayagu waxaa weeye waxbay noo tabceen annaga la iska dayacnay waxaa weeye soomaalidu waxay dhahaan wax la tabco dadka ugu qiimo badan dadkii haddii la tabco wax la baro loo qabta ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisii ayaa ugu qiimo badan in la baro hadday odayaalkii ahaayeen culummadii ay ahaayeen waxaa weeyaan way u halgameen ummaddii way u tabceen intaanoo kitaaboon midna annagu alcag aanna ka soo bixin bay noo diyaariyeen maktabaddan qiimaha badan ayay noo dhiseen waxay ugu talagaleen in annagu aan ka sii faa'iidaysanno waxaa la rabaa marka si culimmadiina ajir iyo khayr ay oga helaan annagana nolol iyo waxbarasho aan u helno inaan maktabadii noolayno maktabaddu way furnayd awal laakiin saaka waxaan oga dan leenahay insha allahu tacaala iclaamkeeda annagu waan joognaye meeshu waa xaruntii waxaa weeye ee walaayada dadka imaanayo dadka socotada culummada dadkana soo booqanayo inaan ku soo dhoweyno maktabadii oon u sheegno maktabaddu inay furan tahay oo qofkii marti oo noo yimaado ama hoteellada ku cajisi lahaa ama maqaayadaha fadhin lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa meel ugu nasta meesha ugu khayr badnayd weeye masaajidkiibay intaan u jirtaa salaaddiibuu ku sugi karaa maktabaddu inay furan tahay inaan u sheegno midda kale annaga haddaan nahay deegaankii ama culummadii waxaa weeyo inaan haddee maktabadii annagu noolayno oon joogno oo martidu nagu soo booqato ay noogu imaado ayadana lagama maarmaan weeyo marka insha allahu tacaala waxaan leenahay maktabadii degmada ceelcaddo ee ugu magac darnay sheekh maxamuud ee sheekh cabdulaahi sheekh cali ilaahay subxaana wa tacaala asaga iyo culammada kaleba ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee way furan tahay deegaanka martida waxaa weeye dhammaan soo dhowaada saacadda alla saacaddii aad doontaan insha allahu tacaala maktabadii waa idiin furan tahay waa idinku soo dhowaynaynaa ka faa'iidaysta dardaarankeennu intaa un baan leenahay jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dad badan oo iskugu jira waxgarad iyo nabadoonno ayaa munaasabadda ka hadlay waxayna si wada jira oo la dardaarmeen bulshada reer gedo gaar ahaan bulshada degmada ceelcadde inay ka faa'iidaystaan maktabadda ugu dambayntii waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiibka beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed oo halkaasi ka jeediyey kelimaad dhaxalgal ah oo dardaaran u badnayd waxaa meeshan laga furay maktabaddii ku taalay degmada ceelcaddo walow horey ay u furnayd haddana saaka waan sii dardargelinay waxaa marka maktabadda sida aad ogtihiin ama laga soo shanqariyey kutubtoodii lagu soo jamciyey culummadaas lasoo tilmaamay oo sheekhaana ugu magacdarnay sheekh maxamuud sheekh cabdulaahi iyo raggii walaalihii afgarbiisa ahaa sida sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo walaalkii ahaa sida sheekh maxamed ibraahim ciise oo ay ilmo adeer ahaayeen iyo sida sheekh cabdisalaan macalin aadan way dhinteen dhammaantood qabriga allah u waasiciyo ilaahay subxaana wa tacaalana miisaankooda xasanaadka u siyaadiyo walaalayaal diinkeennu sidiisa bannaanba waxaa weeyaan dhaxal weeyaan waxaan saaka dhex fadhinaa dhaxalkii ambiyada ama nebi maxamed dhaxalkiisa baan maanta dhex fadhinaa culummadu waxayna soo gaarsiiyeen oo kutubtooda sidaad maanta ad arkaysaan dhaxalka ambiyada alculamaau warathatul ambiyaa culummadu waxay dhaxleen ambiyadii bay dhaxleen hore kama yna dhaxleen diin bay ka dhaxleen cidda marka la rabo inay dhaxasho oo dhaxalkaas qaadato annaga weeye oo saaka dhex fadhinno qof walbana maalintiisa unbaa la raba inuu ka faa'iidaysto intaa unbaan maaragtay dardaarmi lahaa wasala allaahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin gabagabadii maktabadda waay furan tahay waxaana ka buuxa kutubo kala duwan oo funuun kala duwan leh iyadoona bulshada looga baahan yahay inay si weyn uga faa'iidaystaan maktabaddan aadka u qiimaha badan guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تشهدوا صحوة للدين كبرى